Hello.
asalaamu calaykum Alaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu.
walaala i waran Waan fiican sii tii?
alxamdulilah Masha Allah walaal.
waa qoladii ligiidayda teleefanadu ka xanibnaayeen Haya.
wakiil baa iga xanibnaa wakiilkii waa la ii sii daayey marka teleefonka in lacag yar iga jirtaa iga xanibeen haddana
Ma waxa weeyaan Junayti wiilka la dhahay baa.
haa walaal
Barkaagaan gartay inaan maalinkii ku soo wacaan rabay oo waan kaa xishooday. Aan kugu Ay.
walaal raalli ahaw. Haddana waan iska daa waxaan waa ragga iska daa.
ay Iyagaa isfahmaya.
waxaan isfahmaynaa hadda nin dhaxsan baad ii soo dirtay anna waan ku dhacay Walaal may dee. Isaga waxba ma kuma dhihin adaa malaha dirdirirayaan malay. Adna lex jeclaa ku haysay.
maya waxaa markaad waxba ka ogeyn ma dhexgeli kartid walaal ay markaad anigu waa mas-uulkayga isaga iga sarreeye maaha ay sababtaasaan dee marka maadaama anood go-aanku siin karin aan kuugu yeedha anigu
aa eed ma kula jeedaa may waa keligay walaal qofna ilama joogo Ah, maya eray buu yidhi oo a
eh, tuug la qabtay baa tee waxba laguma fasaxaye digdiday mu yidhi ma maalin ka hor buu ku yidhi mise maalinkiiba ku yidhi maalinkii markaan wada hadlaynay ma hadda waan gara fadhiyey ma maqlaynin Ah, maya saas buu yidhi ba codkii waan duubayba waa uu codkii saadan wada uu- aan u wacayba waan sii duubayba hadda wuu duuban yahay
ha anaga laftarkayga codkayga u duubaa
Eh, teleefonkayga wuxuu yidhi tuug la qabtay baa tahay waxba laguma fasaxaye jigjiga ima buuri xafiiska jigjiga jigjiga ima waan maqlayay waxaan ku yidhi walaalo ma kabtan buuba xafiis joogaaye Mm, halkaa maxaan ka imaan xafiiskana ayar ha laygula xisaabtamo sax
asaguna wuxuu yihi waxba haddaada ayna adi aynatan ku keenaynin mhm kataa waxba lagaalama xisaabtamayo
okay hadda soo inigama dhammaanin Ah, xilligaas baa waxaan anna aan dhahay ruux inuu wuxuu dhahay ay qariyo way xunta moogtahay ha
sandaqada xunxun intaad waddooyinka ka dhex furataan
Aha.
dadka ha ku dhicin aan ku dhi xoolahooda boqol iyo soddon kun baa igu jirta intaana kala baxo wadnaha ku tiir baan ku idhi way walaa cidina lacagtiina inaguma haysanine wixiina waa laynii hayeen oo kolley wax yar oo sharci darra aan badmalaha samayseen oo waxaasaa laynagu haystee ma walaal anagu waan garanayno wallaahi waa maalinka inta ka horeysana ma hadlin inta ka dambaysana ma hadlin mhm waana yaxyaxaan yaxyaxsanahay mhm boqol iyo soddon kun baa iga xanimnayda waxaan tidhi inta boqol iyo soddon kun oo lacag ahaa waa tuug ninkani lagu dhihi lahaa mhm dib iska dheh si fiican
saa darteed baan la hadli waayeba
ha okay mar Saaka laga wa- hid maree laga saaka hidaa waxa- tahay ah saaka waxaan la soo hadlay lacagti faraha badneed maadaama la ii fasaxay mhm
eega saa le wax dhibaato ma jirtee kolka hore waxaan sidhi haddaad lacagtaadan aad ku dagaasho waxaa lagu dhihi ninku lacagtiisu dagaashan yaho kiyoo tuug ahoo in wax la sheeg sheegaan ka yaaba
waxbaa ku gaadhay haye marka wallaahi sideed maalmood ba lacagtayduga xanimnaydo ma aanan hadlin
ha waa arrin waqti hore ahayd markii reportigaaga laisoo gudbiyey Ah, marka riboodka marka la gudbinayo inta kasii horeysaan dib iska idho waxaan sidhi war lacagtan adoo waa tuug lagu dhahaaba ka xunba
Ah, maxaa samayseen inagu
waxaan samaynay lacagtii hawadaan jabsana aan malayno lacag kuma shiidin waxbaad kala dirteen waxbaad kala hagaajiseen
la boqolku maan saa u wareejinay haye
de annagana waana la khaldo waxaa la yidhi idinkana lacag meeshiinaas bay dad fara badan joogaan moogtay wiilashana iyagu waxba maynana dhiino waxba mayna noo sheegin annagoo kale midda kale ay ka ahaayeenba haye mina garanaynin ma mada garanaynin ba iyagu mhm
war dadun baa fariintana soo gaarsiiyey marka hore annagu mana garanaynin way nagu yidhi wareejiya ah markaba lacag baad ka helaysiin
de boqol kun oo lacagaad diraysaa anu lacaga fara badan oo aansaaray baa jirto oo sida sharciga loogu talagalay dad la- hal maalna waxaan garanayaa toddoba boqol iyo konton kun oo lacagaha aansaaray haye oon sida sharcigeeda loogu talagalay dadku intay kusoo shubtaan aan u saarayo lacag hal milyan iyo wax saa itilin baan kasoo qaadan wakiilka ku shubtay yaan dadka saa ugu saarayay haye oo intaan kaas kasoo dhigay baan ruuxi kusoo shubtay baan u saarayay haye baktigaa nasiib lacagtii markii aan kaas haddana ka dhigtay unbaa boqol iyo soddon kun iga xanibteen kun oon wareejinaynina way jirto kolkaan dadka saa u shaqeynaya boqol kun oo ku yarbaa meerada jooga maogtahay mhm aduma ajinti baad leedahay ha waa ajendi baan ajintiga waxaa la xanibay ha ajendiga la xanibay baan anu lahaa Mm, ixsaan shoobna waa lambarkaaga ha saa soobna waa lambarkayga marka ku yarbaa meerada jooga marka hore safar baan ku maqnaa sioo afar iyo labaatan kun shan boqol oo lacag ha marayaan u imaaday Ah,
wiilasaan ugeeya waxaan ku idhahdaa war lacagtani maxay tahay ma lacag hawada un kasoo dhicdaa maxaa jigaala maxay tahaan ku idhi kada aya wallaahi kama anagu adi kuguma dhaanaa layi waxay tahayba ha si fiican ayaguna saas baynu la haysanin marka si fiican
Eh, tuugo la qabtay baa noqono annaguna kolka waxaanuba isnimada suuraya aynin kasii sugaysan noloshani markay la baxeen
transactionkiina oo dhan waa lala socdaa Mhm.
maxaa gadaal nagala socdaa waxaad dhaqdhaqaaqaad samaysaan oo dhan marka lacag fara badan oo qalad ahaan u shaqeyna beanta waa xaaraane
aye ma faa'iideen de
maxaan faa'iideynaa boqol iyo soddon kun baa sideed maalmood iga xanibnayda hadday ii shaqeysa lacagtaasi oo kumishinya kale alukaas baan ka shaqeeya ibir baan ka shaqeeya sahayb baan u shaqeeya kuwa haddaan ka shaqeeya bursid badan baan heli lahaa mhm waxaygii un baa xanibnaaye maxaan heli intiinina wa taasoo meeshaad dhigateen maseelaa dhigateen soo laguma siinin maida ka haddii lagu xanibo lagu hayay une waa tii commissionka
maya boqol iyo soddon kana sheegaysa ma commissionkiiba
dee taa waad isiisaana tii aan ku rafaadaya kala awey Ah, okay ma lagaa gooyatay maya lagama beenina telefonka way ku jirtaaye
laakiin wallaahi lama maarayaha waan ushe maarayaha waan u sheegay xataa haddii lasoo diro hadday mar riba ay la socoto waan idiin soo dirayaaba
ha xaaraan weeyaan baashaas Ha- uma baahni wallaahi wax baahi oo xoolo bilaaadmiya haysa ma jirto mhm waa soddon iyo saddex kun laba boqol lixdan iyo toddoba reyaal baa ku jirta mhm
maarayaha waan u sheega waxaan ku idhahdaa dadka kale o dhan xataa hadday idinka codsadaan ay si idin dhahaan tayada aniga kolba meesha ay munaasabo ku tahay intaad ka saartaan kusuriyaan kuri waxa aan sharciga ugu shaqeeyeyna waan saamaxaan ku idhahda raalli waan ka si fiican
ahay de wax yar hadduu ku dhex galo oo xaaraani xoolahaaga badan baa baaburaya waa run waa run waxana una maanaan la haysanin oo sidan maanaan uga moodeynin waxana waxa waxaan u haysanay intaasoo kumushini marka noo xaroosto shirkadana dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaq le oo kale iyadna uu u dhaqdhaqaaqay baad moodeyseen ah
baad isfahmi weydeen qalad baa ka dhacaa meesha marka khaladan baa galay khaladkeena hadda waa la sax
ha maya inuuna raalli ahaada annaguna raalli baa nahay raallibaana macaamiil ba fiican baan noqon doonaa inta wallaahi intaan qabalayaasha tagaan dadka saa usoo diiwaan gelin jiro qolo iisa hala dhaho fiican oo macaan baa timaada kaale intaan dhaho Mhm.
laba boqol iyo konton ruux dhamaan intaan u furay baan soo diiwaan gelinhayo
okay sax waad soo marka marseen maya qalad baa dhacaa maya khaladan maana walaal dhacay waa khaladkiina waa la saxay raalli baan noqonayna idinkuna raalli noqda waynan wada inay shaqeynayna ku yidhi lacagta ii saar xafiiska ma adigu ahaa
ya lacagtayda ii bedel iigu bedel ii saar lacagtayda
maima dhihin anigu marka aan wiilkaa aan wada hadallo aan isku xanaaqnay mooyaane lacag dib oo dambe ugama hadlin ba anigu
okay sax xabilaya ma jirto asdaba marsaneyd anigu
Ah, kollay dadkii qaabilsan baa garanaya annaguba ma garanayno
ah,
ma garanayno annaguba markaad waxay weydiinaysaa ana waxba kama ogeyn sheekada
wallaahi.
marka inay igu dhow marka kula soo hadlayna kaasi iigu dhibin baan kugu geeyay
Ah, eh, ah, yaa dega kan baa iga xanimaada ay ku hadhay
haa shan kun ah, san ma ku jirtaan umalayn
waa lagaa dulqaaday walaal wixii xanibaada iyo ayaa doona mahadsan madaa madan walaal anaa kusoo sheegin waan kaa qaada si Hadda fiican baan ay- ku baranay haa barasho wanaagsan Eh, walaal waan wada shaqayn doonaa hadda loo dhaho insha allah walaal lambarkaagaan gartay
ayaa daaraad mahadsanid Ayo, kortuun baa walaal.
lagu dhahaa sooma kartuun baa laydhaha walaal waad garanaysaa Ah, ayaa dooraal mahadsanid kortuuna ayo walaalkii baan Ah, nala soo xidhiir wixii information ah ayaa walaal dadka dagaalka bar dadka dagaalka isku barta iskugu jecel soo ma ogin Ah, hay. Way- waa marka dagaal naaska- baynu isku barana xafiiskii annagu Ah, si fiican baan ku baranay waanu isbaranayna insha allah walaal waxaana laga xanimay barashada aan dadka baranaan nooga fiican ya
barashada aan idhamin baranay ah yaanba wax u dhigma la heli karin
Ah, ka shan kun iyo waxaa kaa xadhibeen toddobaatan iyo sideed soo maha
ahay saas baan umalayn
anaa kaa dulqaaday xanibaad walaa
ahay ayo walaal mahadsanin ayo walaal